bashiir axmed salaad oo ka mid ah wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda federaalk ay tahay mid fashilantay islamarkaana caqabad ku ah bulshada waxa uu tilmaamay inay horseetay dhibaatada ay magaalada ka wado inay geyso baadiyaha islamarkaana ay hubka isugu dhiibto qabaa'ilka kulankii magaalada xalintiisa maamulidiisa baan ku fashilannahay fashilkaasoo keenay in ummaddu iska layso waxaysan iska laynin qabaaishu bal keenay in fashilka magaaladu iyo dowladdu uu u dhaco bulshadii miyiga oo khilaafaadkoodii khilaafaad siyaasiyahii ay ku soo biiraan hubkay isku leenayeenna hubkii dowladdu ay ku soo biiraan marka mushkiladii dowladda dowladdu ma mushkilo ah soo korortay miya mase waa xal soo kordhay mana waxaan u arkaa inaan ku fashilannahay maamulkii mushkiladda dowladeed bal xataa uu laga saameeyey xoogaagii miyiga noo jiray oo lagu nabdoonaa qofka soomaaliga meesha uu la-yahay haddaan la fahmin lama daaweyn karo caloola waxay ku bokooto lama daaweeyo soomaaliga meesha uu la-yahay kalsooni la-aan wey waxa uu intaasi ku daray inaysan wax kalsooni ah ka dhex jirin hay-adaha dowladda federaalka kuwa dhibaatada geysanayana ay yihiin xubno iyada ka tirsan dowlad noocaasan aysan heli doonin kalsoonida ay bulshada ka raadinayso madaxweynaha iyo dhammaan mas-uuliyiinta waxaan u sheegayaa markaan anugu qiimeeyo dowladdeenna soo jirtay ama hadda jirtaba waxaa ii muuqata dowladd aan isku kalsoonayn mu-asasooyin dowladda aan lafteeda baan isku kalsoonayn shacab aan ku kalsoonay dowladdiisa shacab aan isku kalsoonayn marka dowladda laftoodu kala baqaysa ama aan isku kalsoonayn oo baarlamaanka aan lagu kalsoonayn oo golol wasiir aan lagu kalsoonayn oo maxkamad aan lagu kalsoonayn dowladdu marka ayada lafteeda isku kalsoonayn sidee shacabkeedu ugu kalsoonaan kara haddaan magaalada marayno waa ka xumahay inaan kelimadaa yaraaho waxaa ka soo horjeeda dowladda oo nidaamka dowladda khilaafahaya shacabka maahane waa dad dowladda maarata calaamadeeda wata tuutaheeda wata teetarkeeda wata weeye marka dowladda ayadu iskhilaafsan oo ayadu isburinaysa oo ninkii askariga aan ixtiraamayn oo ayadu aan maaratay ixtiraamaynin ina shacabka ka hesho ixtiraam waa shay naadira weeyaan wax dhacyana maaha wadaadaha u fadwooda shisheeyaha iyo dowladda federaalk ayaa waxa ay had iyo jeer caan ku yihiin in markii ay dowladda federaalk ka helaan waxa ay rabeen ay luqinjibaaraan aayaadka allah subxaanahu wa tacaala halka markii ay waayaan ay dhaliilaan iyagoo ka hadlaya dhibaatada ay bulshada ku hayso